barashada xirfadaha farsamada gacanta ayaa muhiim ka ah dunidan aan joogno xilligan taasi oo qofka ka caawinaysa inuu si fudud shaqo ku helo meel kasta uu tago qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada dhowble ee gobolka jubbada hoose islamarkaana bartay xirfado ay ku ganacsadaan ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay in bulshadu ay samaysato xirfada ganacsi oo ay ku maareeyaan noloshooda iyo midda qoysaskooda magacu anas xasan cabdulaahi waaye kuna ganacsado xirfadda kombyuutarka faa'iidada u leedahay barashada xirfadaha kala duwan xirfad markaan ku leeyahay hal xirfad kumeeko xirfadaha way fara badan yihiin maxaa la jira waxaa ka mid a inaad barato si aad hadhowdii oo ada ugu tirsanaan shakhsiyaad ama maxaa la dhihi jiray hay-ado kaleeto oo aada wax ka sugin oo nafsadaada aad u soo saarta sidaad maxaa la jira u horumarin lahayd iyo nolol fiicanna aad u gaarsiin lahayd waxaana ka mid ah farsamooyinka ay habboon tahay in la barto qaybo ka mid a inay bixiyaanba hay-ada qaarkood sida barashada harqaanka sidoo kaleeto waxaa jirta farsamada maxaa la dhihi jira makaaniga gawaarida ayadana adu aad u baraarujinaya inay dadka bartaan waa qofka markuu farsamo barto nafsadiisa anfacaysa iyo bulshada waxaa kaloo jirto soo raacda ayadana waayarada ama elektroniga waxa loo yaqaano korontada waxaa kaloo jirto xirfada kombyuutarka ayadana dadku waa la baraa marka dhammaan xirfadahaas kala duwan ayaa waxaan ugu baaqayaa bulshada deegaanka inay bartaan oona maxaa la dhihi jira ay ku horumariyaan nafsadooda marka waxaan rajaynayaa bulshada inay taa ku baraarugsanaadaan loona sheego la wacyigeliyo mikrofoon la qaato la dhex qaado loo sheego in dhallinyarada meelaha iska fadhido inayd bartaan oo ee maxaa la jira si ay noloshooda ugu maareeyaan bulshadana waxa u qabtaan nafsadooda ee nafsada ehelkooda iyo tan bulshada iyo tan deegaankaba axmed maxamed aadan oo ku nool magaalada dubley kana mid ah dhallinyarada xirfadda ku shaqaysato gaar ahaan harqaanka xirfadda ku ganacsado warto waa muhiim qofka in maxaa lihi jiray shaqo abuur inuu samaysto oo si maxaa lihi jiray uu isku anfaco xirfadahana waxay ka mid tahay waxyaabaha aanan guurin oo meel meesha tagtid aad kaga shaqaysan kartid sida ada arqaanka maaljira korontada injineernimada kulli waxoo dhan meel aad meesha tagtid aad kaga shaqaysan kartaa dad badanoo waxaa jira hadda oo xeer ka gaaray oo farsamada gacanta gundiga injineernimada waa maxaa la dhihi jiray horumar ballaaran ka sameeyey marka shaqada aad iyo aad ay muhiim u tahay qaas ahaan dhallinyarada maxaa la jiray noloshooda horey oo usii dhistaan farsamadana waa wax lama horaan in la barto oo lagu shaqaysto